بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal baabkii ba aan weli inoo dhammaan baabulinbisaadi ila annaas baan axaadiidiisii waxay noo harsanaayeen markaa wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثanaa isxaaq bnu اlcalaa'i qaala xadaثanaa camr bnu اlxaarisi qaala xadaثanii cabdullaahi bnu saalimin اlأshcariyu can muxamadi huwa bnu اlwaliid الzubaydiyu عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه معنى حدث عبد الرحمن يحيى أن أباه حدثه أبيه ورمي balde waa sanadkii koobaad oo kaley waana sanad yar dheer midhadh baan kaga joogsan doonaa kolleyna dherarka waxaa keenaya uu dheeraaday marka la eego rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bukhaari inta u dhaxaysay ruwaadna ay yar badnaatay waa ruwaad intaba isku dabaqa ayaa meelo ku jira oo dee waxa weeyaan lagu tirin kara inay baab riwaayatul aqraan yihiin bal ninka ugu horreeya isxaaq ibnu lcalaa isxaaq ibnu ibraahim ibnu lcalaa baa la yidhaah aabihii waa ibraahim alcalaa awowgii weeye oo waa san dee ruwaad kala duwanna horena waan usoo aragnay kuwo kalena way jiraan oo awqaadda qaarkeed awowgood loo nisbeeye iminka sanadkeennan awowgiinbaa loo nisbeeyey waa magaciisu waa sheekhan bukhaari isxaaq ibnu ibraahim ibnu lcalaa kolley sanadkuna waxaad moodaa min awalihi ilaa aakhiri waa shaamba ama waa sanad reer shaama weeye dhammaantii wayo bilowga ilaa dee sheekha bukhaari laga bilaabo ninkani waa reer ximsa waana nin dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay raggoodii ugu waaweynaa ahaa kitaabkeennan aan hayno unbaabuu riwaayo ku leeyay macnaa bukhaari unbaaba kaga wariyo weliba kitaabkan saxiixana iyo kutubtiisa kale kagamu warin kutubta kale usuushaana midna kumaba sugna waa nin saasa horta kale xaafid bnu xajarna saduuqun yahim uu kaba cabire sheekhiisana camr bnu lxaaris waa nin isna degaankiisaas ahaa oo abu yuusuf kunyadiisu ay too isna reer ximso ah taaba weeye kolley waa nin siqa ahayn bal waxaa jirta in waa dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaaye kitaabkeennan horta dee bal marka la eego ninkani waa ku sugan yahay oo camr bnu alxaaris ayaa bal ninkan ibnu daxaak ayaa la yidhaahaa waa nin isaguna ninka dambe ay isku nisbe yihiin zubaydi oo dee waa reer weeyaane ama magaaladan ximsoo ninkan sheekhiisa mee raawigiisa ay isku degan yihiin hiqa mahay waa maqbuul baan leeyahay in waxaa jirta nin kaleo camr bnu alxaaris la yidhaaho ibnu yacquub waxaan filayaana casharka inuu soo geli doono oo isagu nin faqiiha oo hiqana ahaa xaafidna ahaa reer masara oo dabaqadii imaam malikiya waa isla dabaqadaasuna camr bn alxaris ibn yacquub baa la yidhaha bal laakiin sanadkiisa dee sanadkaa reer masar baa wax ka wariya waa nin dadkii dabaqadiisiina ka hor dhintay oo sia imaam malikiya muddo dheeriyo kaba sii horreeya isku dabaqo ahayn laakiin waa nin faqiiha ninkaas camr bn alxaris waana isla meelun bay gelayaan oo waa isla atbaacu taabiciintii raggii ugu weynaa kan laakiin camr bn alxaris ibn daxaak baa la yidhaha zubayd alximsi waa nin reer shaama kaa kalena camr bnu xarisin iyo caquub waa nin reer masara weeye waanay kala martabo sarreeyaan xagga marka la eego dee ninkaa kale waa nin xaafido faqiiha oo imaamaa weeye ninkaa kale kolley ninkani waa ninkan raawiga ahun bal dee waxaan ku yar kala sooci karnaano waa xagga marka la eego sanadku cidda uu yahay iyo jaanibkaas baan ku kala duwaynaa waa laga yaabaaba dee inay yimaadaan laakiin markan usuusha eegno sida bukhaari iyo muslim ama kutubta lixda oo kale laba nin oo kaleo iyaguna magacan le camr bn alxaaris la yidhaah baa jira mid waa saxaabi oo waa juwayriye bint alxaaris um lmu'miniin walaalkeeda waa nin reer khusaaca waa saxaabi axaadiidiisu yar tahay laakiin saxiixayn ba riwaayo ku leh ma ogi weli kitaabkii de waa inoo socdaayo inuu kitaabkanna soo geli doono laakiin kaasi waa saxaabi nin kaleo camr bn اlxaris isaqafi la yidhaaho ayaa jiro isaguna taabici weyno marka labada iyaga waxaa lagaga soocaya san rijaasha lixda aba weeye waxaa lagaga soocayaa un iyagu halkay gelayaan oo dee sanadka midna waa saxaabigii midna waxaaba weeyaan un waa taabici bal maalan weliba taabici aada u weyn weeyaan oo dee saxaabadii markaa markaa uun dabaqadii ku xigtay una oo labadaas kolley ijtibaah ma jiraan laakiin labadan kale aan sheegayaan leey iyaga dee waan hubnaa labaduba kitaabka inay kuba jiraan kuwa kale waan arki doonaa un bimuruuri lwaqti haddii la yidhaaho inay ku jiraan iyo in kale taas baa yar ijtibaahu yahay bal ninkan waxaan leenahay waa sanadkaa reer masaro waa nin saasan cabdullaahi bnu salim alashcari oo isagu bal maalan ninkan waana ninka abu yuusufkan lahaa waa ninkan weeye waa nin iqo laakiin waa isla dabaqa un camr bn xaris bay isku dabaqa yihiin moxamed ibn lwalid isagu waa marka la eego asxaabtiisu ri raggii ugu waaweynaa ugu idqaanka badnaa waa nin imaanba aan odhanayno oo moxamed ibn lwalid zubaydi oo isaguna waa isla dabaqa bal waxaan leeyahay afartoodan saddexdoodan camr bn xaris iyo cabdullaahi bn salim iyo moxamed ibn lwalid xaggii dabaqada aad bay isugu dhow yihiin oo waa tan baa dee sanadka yar dheeraysay bal waxaan leeyahay kaasna waa ninkii kiminkibaari asxaabi ama raggii xertii ama asxaabtii zuri uguba idqaanka badnaa kaba mid ah ibnu jaabir cibaara sheekh uu ku soo celceliyey can muxamedin huwa bnu lwaliidi an yani ibni jaabirin huwa yaxya cibaaradanna hore san usoo sheegnay sheekhu markii uu sheekhadiisii ka maqlayay sanadka dee sidii uu ku maqlay waxay ahaydun can muxamedin iyo can ibni jaabirin ishtibaahna maxamedkii iyo irtibaas waa iman karaa maxameddaa meeshii geli kara ibnu jaabirkiina ku yahay labdee waxaa la arkaa ninkii aan macrifo siaa u weyn lahayn inaanu garan markaa sheekhu si dee hadduu israaciyuunu yidhaahun can moxamed ibn lwaliid zubaydi isagoo le saasaan maqlay muu maqlin oo dee waxaa soo gelaysa waxaan u maqlin inuu sheekhyadiisii yidhaah waan kaba maqlay laakiin hadduu san ku daayana waxaa dhici karta inaan la garan marka bal si aanay riwaayana u noqon bal loo gartana ayay cibaaradan isticmaalaan ama yacni iyo huwa iyo markaa caynkaase cidda sheekha ka dambeeya sheekhaaga sida doontaad ka yeelaysaa adigaa sheegaya laakiin wixii ka dambeeyey riwaayada ka mid ahaa marka la doonayo in wax intii la maqlay ka siyaadsan la sheego ayaaba tan laba yidhaahno marka ibnu jaabirkiina waa kan sheekhu markaa magaciisii inoo sheegay yaxya ibnu jaabir ibnu xasaan baa la yidhaha waa nin isna reer ximso ahun oo dee waa magaaladaasun baaba iyo adigu malaa dadkani ay ahayn bale waana nin hiqaan leeyahay isaguna nin qaadi u ahaayo hiqa ah oo bal kuwan wax siaasa kama weyno oo walow waxoogaabuu kaba wenye laakiin dee cid saxa taabici kuma tirinayno taabici kuma tirinayno waa nin hiqaan labada dambea meesha hadhay cabdiraxmaan ibnu jubayr iyo aabihii labadoodaba kitaabkan kusoo aragnay oo horeynu usoo marnay isagoo sidaa u kala warinayana weliba meel wax ka badan baan kusoo aragnay cabdiraxmaan ibnu jubayr iyo aabihii jubayr ibnu nufayr nufayrkuna saxaabi buu noqonayaa jubayr ibnu nufayrna waa taabici weyn ama mukhadrama bah haddaba jubayr ibnu nufayr baa wuxuu ihi anahu samica wuxuu maqlay mucaawiyata mucaawiyu maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo samictu waxaan maqlay min annabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay aan kaba maqlay kalaaman hadal nafacani illaahu bihi ilaahay ugu anfacay dee khaasatan waa waqtigii khilaafadiisii waqtigii imaaradiisii weeye ayuu leeyahay kalaam ilaahay ugu anfacay ayaan rasuulkii ilaahay kaba maqlay muxuu ahaa kalaamkii waa kan samictuhu waan maqlay waa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yaquulu xaal uu ku qowlayo aw qaala waa shakuna laakiin waa islaamayd inuu mudaaric ka cabirey inu ma maadeen oo wuxuu yihi yaquulu isagoo ku qowlaya a amase qaala wuxuu yidhi waa mucaawiya odhanaya samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquulu oo halka taa hore samictu min الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam kalaama nafacani illaahu bihi samictuhu yaquulu markii dambe dee uu ku gaabsaday ayuu tanba yidhi samictu min الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam kalaama nafacani illaahu bihi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu inaka adugu kolley khitaabku dee xataa isaga hadduu u jeedinayo ishaaraba u tahay inuu dee wax amar tawali'i doono madax noqon doono dadkiibu u wada yaalaaye wulaatu اlamri dee gaar ahaanna wuu sii khusaynayaa inaka adugu ida اtabacta haddaad raacdid arriibata shaki iyo tuhum fi nnaasi dadka dhexdooda oo shaki ama tuhum aada tuhumsan tahay un aada ku dhaqantid ood kula kacdid oo aada taa kula mucaamalootid afsadtahum waad fasahaadinaysaa oo waad fasahaadinaysaa bal waa dadkii madaxda ahaa dadkii ayaaba waayo lafdi abi daawud xadiisu wariyay alamiiru ama in alamiira ida btaga riibata fi nnaasi afsadahum ninka amiirkii ninka madaxdii hadduu tuhumo iyo shaki uun uu doondoono uu bacnaa dadkii kula dhaqmo ruuxan waa ka shakiyey ruuxan waa la tuhmay uun tii un baaba dee laga dhigay inay almutaham beri horta xataa tahbuta idaantu sida waktiyadan dambeba ama cibaarada la isticmaaleen wixii tuhumkii unbuu kula kacay oo waama ku xidhay ku dilay wax ku sameeyey oo ti unbuu tuhumkii ayuunba iyo danigan xune uu maleeyey iyo waxaan uu bal maalan shakigan iyo tan ayuunbuu kula dhaqaaqay marka dambe taasi way fasahaadinaysaayoo dee kii isagu la tuhmayey iyadoo wax bal maalan dee ficlan uu iskaba beri yahay oo aan kol haddaan wax cadi jirinna aan ay ahayn dee intaa lagula dhaqaaqo waxaan uu kulaba dhaqaaqay marka dambe tikii ruuxii waxay ku xambaaraysaa inuu dee ama ninkan kaba hor yimaado wixii lagu tuhmayey uu ficlan uguba dhaco ciddii loo nisbeynayey uu raaco oo halkaas baa dee samcigii iyo daacadii iyo wixii ay kuba lumaan marka haddii dadkii lagulaba dhaqmo oo lagula kaco dee cawraadkoodii baa la doondoonay waa la tuhmay basaas baa loo dirayaa warkiisii baa la dhegaysanayaa la dabagelayaa tii baa lagula dhaqaaqaya waana sidaa dee jirta waaqaca dadkaasi dee waxa weeyaan ay u badanyihin ama madaxdiiba taas cawraadkiisii baa la tatabucayaa waa la jaajuusayaa waa la dabagelayaa tuhumkii bal si loo xaqiijiyo oo kale taasi ruuxii way sii fogeynaysaa xumaan bay kuba xambaaraysaa wixii bal maalan lagu tuhmayey ama laguba sheegayey baaba dhici karta inuu kuba dhaco uu fogaado bal markaa taas dadkii waad fasaadinaysa haddaad taa riibo iyo taasuun iyo shaki iyo tuumo uun aada kula dhaqanto waxaad kula camal falaysaa oo taa noqdo hadhowna dee markaa aada bilowdo tajasuskoodii iyo cawraadkoodii iyo waxyaalihii u qarsoonaa tatabucooda aada bilowdo waad fasaadinaysaa dadkii oo bal maalan markaa dee dadkii ina iyagana radu ficilgoodii baad waxaad ku xambaaraysaa inay wixiiba ku dhacaan aada adigu bal maalan kuba tuhmaysay iyo ay markaa ama ti ay kuba sifoobaan oo ay dee kala dheeraataan taas bay noqon ujeeddadu taa ha kula dhaqmin oo cawraadkoodii iyo waxyaalaha ay u qarsanayeen iyo waxyaalahaasna ha tajasusin shaki aad kaba shakiday iyo tuhmo aad ka tuhm aad tuhum wuxuun ku tuhumtayna waxa ugu qaban taasba wey inaka adigu ida tabacta haddaad raacdid arriibata waa shaki iyo tuhum un aad raacdid fi nnaasi dadka dhexdooda oo wixii bal maalan dadka dhexdoodii aada shaki iyo taa raacdid absatow marka dee maxaa laga rabaa waxyaalaha caynkaas dee wixii cad un mooyaane caf iyo safxina waa ti ayn hore usoo maray bal xataa kii zalla iyo qalad kaba dhacay oo kale ka kalena dee bal maalan dadkiina in cawraadkoodii iyo waxyaalahaas la tatabuco tajasuskoodii iyo waxyaalaha caynkaasi ee mafsadadanna way keenaysaa wax dee ruuxii u banaanna ma aha kol haddaan fasaad weyn oo laga baqanayo iyo dhib weyn oo meeshaa kaba ratimaysaa jirin weyn marka intaasuu xadiidku maqlay seebaa ilaahay ugu anfacay waa kan sheegayo wuxuu ihi fa innii anugu la attabicu ma raacayo arribata fiihim dadka tuhum aan tuhmay uun oon ku tuhmay ninkani waaba dee kaasoo hor jeeda ninkani qoladaasuu kaba tirsan yahay shaki xaaladiisii lagu aan ka shakiyey uun ma raacayo oo dee tii ama inaan dee tajasuso ama aan tiiba waxugu qabto oo hadhow dee ha laga manciyo wixii uu xaqa u lahaaye fay-ii ahaa ha la xidho wax kale ha lagu sameeyo taa anigu ma raacayo oo fa ufsidahum marka aan fasahaadiyo dee sidaa rasuulka ilahi yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh macnuhu waxa weeyaan in ruuxii haddii la tuhmo oo danigaa xun un lagula mucaamaloodo oo dee wixii lagula dhaqmo wixii tuhmadaa kaba yimi taasi waxay keenaysaa in wixii loo malaynayay inay iyaguna ku dhacaan inay fogaadaan bay keenaysaa dee haddii ay fogaadaanna fasaad baa kaba imanaya samcigi iyo daacadna meeshii ay kaba lunto xidhiidhkii raciyadii iyo raacigii kaba dhexeeyeyna uu xumaado fasaad baa kaba imanaya taas oo bal matalan haddaba imbisaadkii dadka waa baabkan kuba jirnay iyo cadfigaa hore iyo satrigaa hore bal xataa waxyaalihii jiray waata laga rabo inuu dee bal waxa weeye in danigii xumaana aan la dabagelin oon wixii ruux lagu tuhum aan dee laga shakiyey uune ama xumaanuu loo mariyey iyadoon xaqiiqo lahaynna aan lagu dadaalin bal si loo xaqiijin lahaayo taasi ay keento markaa tajasus iyo cawraadkii dadkoo la tatabuco xadaثna mحamed بn عubayd الlahi qal xadaثna xatim عan mucaawiyaةa bn abi mزridi عan abihi qaala anahu qaal samicta aba hurayrata yaquulu samica udunaayo bal dhow ruux baan halkii hore qabanay maka aad baan isaga yaraynaa si casharku inooguba socdo dadkana horta waan soo aragnay bal xaatimna nin xaatim bn ismaaciil la yidhah dee kolley kuwo kalena way galaanbe hore waynu uba soo aragnay mucaawiyat bn musarid abi musaridna laba goor baan soo aragnay laakiin ninka meesha jira bal xadiidkana dee laguba cileeyey waa aabihii oo mucaawiyat bn abi musarid laba gooroo horeya baynu soo marray laakiin waxaan soo aragnay isagoo nin u adeero saciid ibnu yasaar la yidhaah oo hiqaatu ruwaad kaba mida wax ka warinaya baynu soo aragnay aabihii abu musarid magaciisa cabduraxmaan ibnu yasaar baa la yidhaah waayo saciid ibnu yasaar isagoo wax ka warinayo dee mithiqaati ruwaad aynu hore u soo marray inankiisan mucaawiye mooye cid kaleo wax ka warisay maba jirto oo inankiisan mucaawiyin baa wax kaba warinaya waa taabici laakiin oo waa ka abu hureyre wax ka warinaya xaafid xajar isagu wuxuu kaba cabiray inuu maqbuul yahay oo dee haalisana kaba mid yahay xagga marka la eego kutubtana kitaabkeenanu buu ku sugan yahay aladabulmufrad ee kutubtan kale usuusha iyo wixii kale a'imadan usuushari ay leeyihiin riwaayo kuma le waa kitaabkeenan aladabulmufrad ayuunbaabu kuba sugan yahay bal xaafidku kaba cabirayna waa khaasatan xadiidka iyadoo dee khaas qeybtiisa dambe dee ay bukhaari iyo muslimba ay wariyeen inta yaree hore mooyaane oo mala tatamu cidda meesha raacdi ay jirto ayuu tan ugaba cabiray walow dee haddii imaka cidna aanay tawhiiqin nin keligiina uu kaba warinayo qolooyinka ay jahaalada ka cabiri jireen ama majhuulka ay kaba cabiri jireen uu yahay wuxuu ihi markaa abu musarid weeye magaciisana waxaan ku sheegay cabduraxmaan ibnu yasaar mucaawiya laakiin kitaabka waa rijaashiiso dee laba gooro hore intan xusuusnahay waan soo aragnayba inankiisu qaala wuxuu ihi markaas samictu waxaan maqlay abaa hurayrata yaquulu xaal uu ku qowlayo samica way maqleenoo udunaaya labadayda dhigood ee haatayni labadaydan dhigood waa dee si aan cidi ugamay sheegin waa sida umay dhaxayn cid kaleo kama sii warinayo way maqleen labadaydan dhegood baa maqluu leeyahy wabasura way arkeenoo caynaaya labadaydan indhood ee haataani waa iyagii buu ishaaraya labadaydan indhoodna way arkeen rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam kale rasuul اllahi waxaa dee tanaasuc baabkii weeye markaa samico iyo waxa weeyaan basura labadaba waan dee mid kolba kan ku camal siina mooye ka kalena waan qadaraynaa uno macnuu waxa weeye samica way maqleenoo udunaaya haataani rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam wabasura caynaaya haataani rasuul اllahi bay arkeen oo ujeedadu xataa marka aan xadiidkiisana ma aan maqlayay ee iyadoo jidaar ama xijaab noo dhexeeyoon hadalkuun maqlayoonu ii muuqan arrintu may ahayne waanan arkayey marka uu hadalkan ku hadlayay ficilka inoo soo socdana samaynayey dhagahayguna way maqlayeenoo waa bal adigu si uu hagaag ugu dabdiyey aada uguba hubo tan cid u dhaxaysa isagiiyo rasuulka ilaahay ama waasidaa ama isagoo min waraa xijaab kaba maqlaye taasi aanay jirin markaasaa muxuu yidhi waxaan arkay rasuulkii ilaahay oo dee aan maqlayay hadalkii dee waxaa la maqlayana ficilka maayo waa hadalka ka dambeeye akhada isagoo qabtay biyadayhi labadiisa gacmood jamiican xaalayiin iyagoo dhan bikafay kafay اlxasani aw اlxusayni radia allahu canhuma labadan waa shakiye mid ahaan waa xasan ama xusein oy dee dhashay faadima bintu rasuuli اllaahi salى اllahu عalayه wasalam waa sibda rasuuli اllaahi salى اllahu عalayه wasalam wa sayida shabaabi ahli اljanna mid ahaan ayuu labadiisii kafu gacmihiisa saa ugu qabtay waqadamayhi bal ficil baan qadaranaynaa halkan inoo nasbiya wajacala waxaanu yeelay ama wawadaca wuxuu dhigay qadamayhi waa labadaa in labadiisii qadam waa xasan ama xusein calىa qadami rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay labadiisii qadam ama qadamkiisii korkii haddaba waa waxaan arkay oon maqlay iyadoo ficilkaasi dhacay walxaal rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh wasalam yaquulu uu leeyahay erqahfuul uu leeyahay imbisaadkii buu imika u soo qaatay raxmadii dee awlaadda loo naxariisanayay iyo mulaacabadoodii iyo mudaacabadoodii oo dee qayb raxmadaasna aynu soo aragnayno xadiidka way kuba sugan tahay rasuulkii baa lahaa rasuulki ilaahay baa lahaa erqahfuul haadu waa hadi ay haa sagti odhanayeene waqfiga iyo joogsiga kaba dhalanaysay dee markaa dee meelaha qaarkood erqa qala oo macnuhu waa maxay imika erqahiyatan rasuulka ilaahay waa mudaacaba iyo imbisaad ilmihii yaraa oo ilan yar ah ayuu gacmihiisiibuu hayaa dee si aan u dhicin lugihiisiina rasuulka ilaahi fadhiyuu dee duldhigay qadamyadiisii rasuulka ilaahay baa hayo dee kolleyna haddii kale si kale saas umuu fuuli karani rasuulkii baa le fuul cid meesha uu fuulayana waa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa dee mudaacabadii raxmadii awlaadda imbisaadkii markaasuu isagaa haya si aan u dhicin isagiina markaa dee rasuulka ilahi intuu markii hore labadiisii lugood u joogsaday ayuu intiisii kale ku joogsanaya ilaa uu soo gaarhsiiyey halkee faraqiya alghulaamu xataa wadaca ilaa uu dhigay qadamayhi labadiisii qadam calaa sadri rasuuli اllaahi salى اllahu alayه wasalam ilaa laabtii rasuulka ilaahi uu labadiisii lugood soo gaadhsiiyey rasuulka ilaahay baa haya isagaa ilaalinaya o xafidaya isagiina markaa dee kolba tallaabo yar buu soo qaadaya rasuulka ilaahay jirhkiisii waya halkan uu fuulaya ilaa uu laabtiisii soo gaadhay ثuma qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi uu ku yidhi iftax furfaaka afkaaga ثuma qabalahu uu dhunkaday afkuu kaba dhunkaday ثuma qaala wuxuu yihi allahuma axibahu fainii uxibuhu allahuma ilaahayow axibahu jeclow fainii anigu uxibuhu waan jeclahay ilaahu jeclow taas buu yihi bal arrinka dee mudaacabadan iyo imbisaad ila naas baynu soo haynaye waa tan inooguba sugan iyo sidii rasuulka ilaahay carruurtii yaryaraydba dee tan oo kale maha iyadu isagoo salaad ku jiro inan weliba inantiisu dhashay buu degta ku siday oo uu dadkii baanu tukinayey way saaran tahay halkaas marka uu rukuucayo ama uu sujuudayuu dhigayay haddana markaa uu dib u kaco ee uu istaagayuu qaadayay bal dee iyadoo kolley waxyaalo kala duwan oo axkaamina halkaa ay nooguba sugantay haddana rasuulka ilaahay raxmadiisii bilawlaad iyo mudaacabadiiyo imbisaadkii baa inooguba sugan abar taasaa inooguba sugan xadiidku sidaan soo sheegayo dee bal markaan la egna abumuzarid waa nin majhuulaan ka cabiraynaaba bal markaa dacfi waa ku sugan yahay laakiin intan dambe allahuma axibahu fa inii uxibu iyadoonu sanadkan ahayn sanad kale laguba warinayo labada saxiixba uu kuba sugan yahay ayaa uu inoo sugan tahay oo dee rasuulka ilaahay ducadiisani siyaaq kale iyo sanad kale bal iyadoo xadiid abu hurayre ay tahay iyadoo rasuulka ilaahay suuqi intuu kaba yimi oo mala uu soo mariyo aqalkii uu yimi markaa faatima isagoo yidhi ahama lukacu oo ilmihii yaraayo dee intay usoo yar hagaajistay ordayaa yimi iyo taas baa dee xadiid abu hurayrena ahayd waa siyaaq kaluu leeyahay waana xadiid markaa saxiixa khaasatan qaybtaa ducadu weeye ee inta horun baan leenahay maqaalkaa kuba sugan ee wixii baabka inoogu baabbaabaysnaana waa daahiro way muuqataaba weeye kolley barhkoodna ziyaado rasuulka ilaahay hadalla uu lahaa ayaana kutubta qaarkood kuba daraanay soo kordhiyaan halkani baabu tabasumi ilka caddaynta iyo muusoodki taas buu baabkeedii iyo waa dadka markaa lalaba kulmayo weji furfuran oo mumbasida lagu qaabilo iyadoo bal waxa weeyaan taas oo kale dee imbisaadkii iyo ilka caddayntii ama muusoodkii oo kale iyo taas buu baabkeedii yahay rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiida saxiixa ayaabuu dee macruufkii wuxuu kuba darayba an talqa akhaaka biwajhin daliq ama dalqin walaalkaayood weji furfuran faraxsan farxadi ka muuqata kulaba kulanta shaygii macruufkii inuu kaba mid yahay waa shay daaca shay ruuxii lagaba sawaabinayo macruufa bal taas bal haddaba tabasumkii iyo rasuulkii ilaahay bal umuuro kuba tacalluqsan oo yaani kulan dad lala kulmayaba ahaaninbe bal waa bal waxa weeyaan waa umuuro kuba tacalluqsan tabasumkiisii iyo daxigiisii ayaa baabka inooguba imanaya wuxuu uhi musanifku xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaanu can ismaaciila can qaysin qaala samictu jariira yaquulu bal sanadku waa sanadaan soo wada marre caliguna waa cali ibnu lmadini imaamkii la odhanayey sufyaanna waa sufyaan ibnu cuyeyna ismaaciilna waa ismaaciil ibn abi khaalid alaxmasi oo isna aan hore kitaabka ugu soo aragnay qaysna waa qays ibnu xaasim weeye waa nin taabiciyo weyn bal rasuulka ilaahay waqtigiisii nin roon buu ahaa waana islaamee lamuu kulmin aabihiina waa saxaabi isagu taabiciintana waa ninka uu dee dabaqada koobaad laguma tiriyo oo culimmadu taabiciinta ay qaybiyaanoo barhkood dee shan iyo toban dabaqay ka dhigaan ee barhna intaa in ka yar bay ka dhigaan calaa kulli xaalin waxa weeye dadkii taabiciinta ahaa ee waa dadka iyagoo muslimiina saxaabo la kulmay isku da' maaha barhkood baa dee waqtigii rasuulka ilaahay bay intay jireen asxaabtii waaweyneyd laba kulmay kuwa dabadeed bay dhasheen oo kuwa ka dambey la kulmeen kuwa waa dad mar dambe yimi oo midharhkii ugu dambeeyey dee intay cumrigoodu dheeraaday asxaabta kaba sii noolaayeen laba kulmay marka taas bay noqdeen marka dabaqada koowaad baa waxay ka dhigaan dadkii la kulmay tobankii jannada lagu bishaaree loogu bishaareeyey saxaabada rasuulka ilaahi akaabirtooda ahaa la wada kulmee wada arkay ama wax ka wada wariyey kuwaas bay kaba dhigaan culimada qaarkood baa jamaacay inoo magacaabaanay laakiin jamaacada mid ay buuxsamayo tobankii wada buuxinaya aragtidooda iyo la kulankooda ma jiro oo ninkan ahayn marka waa ninkan oo keliya wax tobankii jannada loogu bishaareeyey wada arkay la wada kulmay oo waa qays ibnu abxaasim weeye markaas waa taabicigaa weyn ama inta kale dee mid sagaal la kulmaya sideed la kulmaya in ka yar la kulmay taasay noqonayaan bal markaa dabaqadii koowaad ee saxaabada una wadaaka qaysu maa lahu nadiiro haddaba ninkaas baa wuxuu yihi samictu jariiran marka ismaaciil iyo qays iyo jariirna isla wada reer bay ahayn reer bajilo reer axmas waxaan maqlay jariir ibnu cabdillaahi yaquulu xaal ku qowlayo ma ra'anii muu arag rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam mundu waqti laga bilaabo aslamtu aan islaamay ilaa oo macnaa dee lamaan kulmin imu arag oo dee iskamaanaan hor iman ama umaan iman ilaa oo uu aan arko rasuulkii ilaahay tabasama waa ilka caddaynayay waa muusoonayay fii weji aniga wejigayga macnaa rasuulkii ilaahay de waa ikraamkiisii waaba kaa aan soo naqinayna inuu inoo sheegay daaco iyo macruuf inay tahay walaalkaayo weji furfuran aad kulaba aad ku qaabisho dee waana rasuulka ilaahay sayid albashar markaa wuxuu leeyahay mar alla mar kastoon kulmo aanu kulanno uu arka rasuulkii ilaahayba weji qoslaya oo faraxsan oo furfuran ayuu igu qaabili jiray ilaa tabasama fii weji dee kolleyna islaamkiisu wuu dambeeyey oo sanadii tobnaad ee hijrada xajatulwadaac horta waa joogay oo xadiidkii saxiixay waa kii rasuulkii ilaahay lahaa istansit innaasa ya jariiro jariirow dadka amusiih culimada qaar ba ama kutubta qaar bay dhacday rasuulka ilaahay wafaadkiisii afartan cisho ka hor inuu islaamay laakiin taas waxba kama jiraan oo xajatulwadaac waa joogay laakiin de waa sanadaa tobnaad intay maa-ida soo degtay dabadeed su isaguba yidhaaho haddaba mar al mar kastoo rasuulka ilaahay uu arkaba dee waa ikraam iyo bishrigan ayuu u muujinayay ilaa tabasama fii wajhi wa qaala waxaanuu yihi rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam eeg waa ad laba xadiid sanadkii hore oo dhan ayaa halkana soo noqonaya bukhaari cali bnu cabdillaahi buu ka warinayaa ilaa jariir lagaba gaadhayo mar horena taasoo kale waynu soo aragnay oo dee laba sanadood oo iska mid ahaa marka wuxuu soo qaadun markaa soomuu wada celin sanadkii imaka halkan waa xadiid labaad jariir ku tacalluqsan sanadkii horena bukhaari uu kuba warinayo marka wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh yadkhulu waxaa gelaya min hada albaabi albaabkan waxaa ka soo gelaya rajulu nin min khayri dii yamanin yaman kuwa u saaxiibkaa kuwa ugu khayrka badan kaba mid ah oo calaa wejihi wejigiisa korkiisana masxatu malakin waa qurux iyo raadkeed iyo asarteed uu wejigiisa ku sugan yahay fadakhala jariirun jariir baa soo galay manaa jariir horta wuxuu ahaa dee odayaashii waddankooda bal dadka aqyaashii iyo boqoradii waddankooda ayuu ahaa nin madankiisana sharaf iyo martabo weyn kula nin qurux iyo laf iyo markaa muuqasho weynala uu ahaa markii uu yimi uu madiine soo gaadhay isagoo dee qoom ka yimi xaggii oo rasuulka ilaahay la kulankii iyo islaamkaa uba socda ee madiine uu ku soo dhowaaday ayaa muxuu waxa uu yeelay isaguba markii toos iyo safarka iyo ahartiis iyo raadkiisii kumuu soo gelina intuu raaxiladiisii ka dhaadhacay buu dhar dee uu markaa xulladiisii oo u xidhxidhnayd buu ama meel uguba jirtay buu la soo baxay oo uu xidhay markaas buu masjidkii rasuulkii ilaahi yimi salawaat ullaahi wasalaamu calayh markuu masjidkii soo galayna xadiidka axmed iyo ibnu xibbaan iyo waa ziyaadadooda kan aan hayno ayay dadka xaggiisa wada dayeen dadkiibaa adigoo xaggiisii wada dayey markaasaa markuu tii arkay baa uu dadkii ku yidhiba rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh miyuu hadal qaaday rasuulku markaana soomuu gaadhin markanuu xadiidka rasuulka ilaahay sheegay deetay yidhaaheen hayo dakaraka biaxsani dikri dikri iyo wax la ysku sheego kii ugu fiicnaa buu kugu xusay waxaanu ahayd markaa hadalkan inuu rasuulkii ilaahay yidhi isagoon soo gelin waa isagoon weli soo gaadhin dadkuna aanay arkahaynba waxaa kedinkan ka soo gelaya nin min khayri dii yamanin macnaa yaman kuwaa u saaxiibka ama reer yamaneed kuwii ugu khayrka badnaa ayaa kedinkan ka soo geli calaa wejihi wejigiisana masxatu malakin macnaa masxatu malak maxaan leenahay waa aharu jamaalin un waa qurux waayo waa nin buu ahaa aada u qurux badan laf weyn leh bal maalan taasoo dee indhaha buuxinayo qurux markaa aharkeed iyo raadkeed kaba muuqdo cibaaradan masxatu malakinna waxaa laga yaabaa kutubta qaarkood inay halkan masxatu mulkin oo boqornimo raadkeed ay yidhaaheen laakiin maaha taase waa san inoo xarakaysan oo masxatu malakino wuxuu suu ibnu asiir kitaabkiisa nihaaya uu kuma fasiro ama markuu halkan qabanayo laba goor buu qabtaayo markuu masxo joogaya miim iyo siintayo xaday markuu miim iyo laam iyo kaafta labadaba wuu qabtaaye marka hore wuxuu yidhaahaa waxaa luqada laba yidhaha calaa wejhi masxatu malakin iyo masxatu jamaalin labadaba waa la yidhaha macnuhuna waa maxay waa ahar qurxeed ama jamaal ahartiibaa wejigiisa kuba sugan oo kaba muuqata markaasaa weliba wuxuu yidha walaa yuqaalu dalika ila fi lmadxi hadalka caynkaasa marka waxa la ammaanayo un baa la isticmaalaye marka lama lama isticmaalo markuu halka dambe malak joogana waa isla dee miimkunbay ku jiraan oo isku qaybe ama mujalad bay kuba jiraan labadiisa hadalbe marka muxuu kuba fasiray in haddana aharu jamaalin aharu ljamaal waa quruxda madharkeeda iyo aharteeda markaasaa halkaa dambe wuxuu raaciyaa لأنهم أبدا يضيفون الملائكة يصفون الملائكة بالجمال قالبا de ملaئg marka la idhaayo mلg waa wixii dihniga kusoo degdegayey ama waxay ku sifaynayeen oo qurux bay ku sifeeyaan marka taas bay tiro malaaئgtii ma ku sifaynayeen jamaal taas dihnigii dadkana taasi ma usoo degdegaysay cibaaradan laba isticmaale masxatu malakna macnuhu waxa weeyaan waa aharu jamaalin waa jamaal iyo aharkeed ayaa wejigiisa kaba muuqdo de waa taas kolley waa nin taasna waa kolley axaadiid iyo dee fadaail kalena kutubta saxiixaba way nooguba sugnaatay taas buu hi fadakala jariirun iyadoo dee dadka ay sugayaan bal ninkan ay eegayaan waayo iyagii uma muuqdo ninkii waa markaasa waxyi baa rasuulka ilaahay uguba yimi isaguna waa taan idhi markuu madiine usoo dhawaaday buu degay raaxiladiisii buu tu'iyey dharkiisii buu la soo baxay aan dee dharkii uu ku soo safray aan ahayn markaasuu masjidkii soo galay dadkiina markaasay inay way maqleen xadiidka rasuulka ilaahayna way maqlayeen xaggiisii la wada dayey markaa deetu dee wixii uu rasuulka ilaahay yidhi dee markii loo sheegayna xadiidkan buu ahaa dee waana taa arrintiisii hore ah markastoo rasuulka ilaahay usoo galana kolley wejigaa furfuran ee faraxsan baabu isagii waxa weeye ku qaabilaya dee markii dambena waqtiyadaasna rasuulka ilaahay sanam aada loo weyneyn jiray oo kacbadana ay u ekeysiiyeen oo beyt ay u dhiseen oo alkacbat alyamaniya la odhan jiray ama dulkhalaso reer khascan bilaadeeda kuba yaalay ayuu isagoo waliba ciidan reer wada axmasa wato wada fursaana ayuu u diro isagu ku yidhi hal anta muriixii min dilkhalasa jariirow ma iga raaxaynaysaa qalbigaygiyo dee hamigan iyo waxaan iguba hayayna waa meel ilaahay duunkii laguba caabudaya dilkhalaso isagaa u baxay iyaguna way soo gubeen wixii ay la kulmeenna way ku direene sadadadiisa waa kacbat alyamaniya odhan jireenoo kacbada kaley la simi jireenba oo xagga yamaneedna waa kuba taalay bal taas bay ee waanu u duceeyey rasuulka ilaahay xadaثna أحmed بن عيسى qال xadaثna cabd للhi بن وهb qال أخbarana cمر بن الxاriث أن abنضr xadaثh عan سlayman بن يasاr عan cائشhaةa زوج النaبي صلى الlه عليه وsلم qال أنh qاal bal kolley sanadka bal abanadri mar kale iyo sulayman ibnu yasaar iyo mar kalean eegi doonaa waa dadkii ruwaadda axaadiistoodu badnayd hiqaada ahaa abanadri salim ibnu umaya la yidhaah laakiin sulayman ibnu yasaarna fuqahadii madiine toddobada ahayd waqtigii taabiciinta ee qowlkooda loo laami jiray nin ka mida weeye caabidna ahaa ee camr ibn xaaridka inoogu sugan waa kii markii dhoweyd aan sheegaynay ibnu wahbi baa ka warinaya aadna ibnu wahbi axaadiidiisa uu badsaday waa imaamkaa aan sheegaye iqada ahaa xaafidka ee faqiiha ee reer masr weeye camr ibn xaaris ibn yacquub bal ninkaa weeyaan kani oo isagu ninkii hore waa isla dabaqo dee laakiin xagga rutbada aad bay u kala tegsan yihin ay u kala horeeyaan ninkaa hore reer masr bu ahaa inu sooba armaray waa ninkii labaad kani waa camr ibn xaaris waa imaamkii kani haddaba caaisha ayaa maxay tihi qalat maa ra'aytu maan arag rasuul اllahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulkii ilaahay daxikan xaalu yahay isagoo qoslaya qad macnaha oo qosalka aada u xeel dheeraanaya weeye waa qosol ku xeel dheeraanaya xataa araa minhu ilaan kaba arka lahawaatihi lahawaadkiisa lahawaat waa jamcu lahaatin marka afka aada loo kala waaxee loo kala qaado halkaa uguma dambeeye ee hunguriga kuba dhow ee xagga sare hilib yaroo casoo kaba soo laalaadsamo taas baa lahaat lagu magacaaba haddaba rasuulka ilaahay isagoo intuu aada u qoslay afkii aada u kala qaaday ilaa dee in ku qoslayo biaqsal fami ama dee bimilci famihi kuba qoslayo halkii meelahaa dee marka la eego afkiisa meelihii ugu dambeeyey ay kaba muuqanayaan taa anigumaan arag bay leedahay haaliban qosalkiisu wuxuu aha tabasum qosol uu ku xeel dheeraadona may ahayn taasaa uba badnayd oo dee walow marmar la arkayey dee kolkol laba arkay xaalooyin maxay tihi caaisha waa halkan maxalushaadku inamaa kaana yatabasamu salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilahi uu kala cadaynaya adugu in yaroo qosolkiisu ama kaa tabasumkuu uba badnaa dee waa qoslay oo qosolkii waa iska dabiico bashar ee qosol laakiin uu ku xeel dheeraanayey oo bal matalan taasi may jirin qaalat waxay tidhi caaisha wa kaana wuxuu ahaa idaa ra'aa markuu arkay kayman daruur aw riixan dabayl curifa waa la garan jiray fii wejihi wejigiisa karaahiyo iyo malaga cabsi iyo ayaa laga ka muuqan jirtay wejigiisa oo markuu daruur arko khaasatan dee hoorayso laysleeyay roob baa kaba da-ayo haatan la filanayo marka la eego calaamaadkii dee dayitaanku uu kaba muuqday ama dabayl uu arko rasuulkii ilaahay wejigiisa wax isbedel baa ku iman jiray cabsi iyo balmurugo iyo waxbaa wejigiisa kama muuqan jirtay dee dadkuna markay daruuro arkaan roog da-yo oo tan lagu farxee la bishaaraysay isaga taasi way kaba duwaneyd bal xadiidka saxiixa muslim ku sugan markuu dee idaa kaana idaa ra'aa makhiila macnaa daruur hooreysa oo markaa ku dhow inay da-do markuu arko dakala wakharaja waaqbala waadbar ma fadhiisan jirinba aqalku geli jiray waa ka bixi jiray waa soo noqon jiray taas baabuu ahaa ilaa ay roobku hagaagu do-o markaasuu deeto wixii hayay kaba faydmi jiray sababtana imakaan ogaan doonaa fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi ina annaasa dadku idaa ra-ow markay arkaan algayma daruurta farixuu way farxaan maxay ugu farxaan waa rajaa an takuuna rajayn ay rajaynayaan an takuuna an yakuuna inuu ahaado fiihi ay fi lgaymi almadaru inuu roob yimaado dee roobkuna waa kaa naxariista waxa weeyaan dad iyo dunya iyo dhulkiiyo wax kastaaba kuba intifaacayaan in uu dee roob kuba sugayo roob uba da-o iyagoo rajaynaya ayay markay daruur arkaan kuba farxaanba wa araaka aniguna waxaan ku arkaa idaa ra'aytahu qeybka markaad aragtid curifat in la garanayo oo fii wejiga wejigaaga alkaraahatu nicid iyo ama dee cabsi iyo waxyaale wejigaaga ay kaba muuqaan saalka dadka bishri iyo farxadii ay kaba muuqato maxay sababtu tahay weeye faqaala wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh yaa caaishatu caaishay maa yu-aminii maxaa iga aamin yeelaya an yakuuna inuu noqdo oo fiihi ay fi lgaymi cadaabun cadaabu kuba sugan yahay cudiba waa la cadaabay qowmun qowm baa biriixi dabayl lagu cadaabay waqad ra'aa way arkeen qowmun qowm alcadaaba cadaabkiibay arkeen oo faqaaluu waxay yidhaaheen cadaabkii hadda isagu wuxuu cadaab yahay intay farxeen oy bishaaraysteen ayay yidhaaheen haada kani caaridun waa saxaab iyo daruur mumdirunaa noo da-aya dee arrinkuna muxuu noqday bal huwa ma stacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim buu noqday macnaa waxa weeyaan dee kolley waa rasuulkii ilaahay dad oo dhan ruuxii ugu yaqaanay rabbigii buu ahaa isagaa dee uguna fadli badnaa isagaana ugu macrifo badnaa kolley macrifada unbaanay khashyada iyo cabsidu ay raacdaa oy la socotaayo markaa dad oo dhanna kii ugu cabsi badnaa buu ahaa haddaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxyaalaha dee ama dabayla ama taasee daruur ah in iyadoo dee ilaahayna qur-aanka inoogaba warramay ummado in kuwaas halaagooduba uu ahaayo halaaggii halkaa ugagaba yimi ayaa dee garashada badan uu rabbigii u garanayay inuu ogyahay dee macsiyada badan ee dadku ay laba yimaadaan ee kollay ay halaag iyo ciqaab kuma mudanayaan ee ludfiga ilaahay iyo naxariistiisa ayaa badan oo ilaahay baan dee u ciqaab ahayn intiisii badnaydna dhaafayaba wixii aan looba qabanayne taas baa keenaysay waqtiyadaas dee daruurtu weli aanay da-ine laakiin ay hooreyso ee ay calaamaadkii diitaanku kaba muuqdo ama dabayl dee waa khashyadiisaas iyo macrifadaasaa keenaysa inuu cabsado talow maxay noqon miyay dhici kartaaba dee ilaahay dadkaa cusaada macsiyadooda inuu dadkii kuba halaago waxani halaagba yahay ina waa taa qoomba intay daruurtii kuba farxeen uba muuqatay ay lahaayeen waa roob noo da-aya wixii kaga yimi uu noqday dabayshii laguba wada halaagay waa qoomkii caad marka wuxuu leeyahay taas maxaa anigu amnigan kaba haysaa maxaya wax iga amni yeelayaa ma jirto badbaado iyo amni ma haysto oo jaanibkaasa ma haysto waaba suurtagal dee cusaada weeye dembigooda maha rasuulka ilaahi asxaabta waa dadka cusaadaa dembigooda inay waxan yimaadaanba bal markaa tani waxa weeyaan waa macrifadii badnayd uu rabbi u lahaa ayaa khashyadan badanna keentay taasi iyada waa mid xagga marka la eego uu leeyahay cadiba qowm biriix iyo waqad ra'aa qowm labada qowm waa isla mid keliya kale qaacidaa jirta marka la eego qawaacidda luqada carabeed oo kelimadii haddii lasoo celceliyo oo nakiray markii hore ahayd haddana iyadoo nakir unbaa la soo celiyey waxay lagu fasiraa inay mid labaad tahay oo aanay tii hore ahayna wax labaad ay tahay oo maha tii hore caynteed haddii dee iyadoo markii hore macrifo ahayd macrifo dib loogu soo celiyo ama nakiray ahayd oo waa la macrifeeyo sida halkan oo kale waqadra alqowm oo ali ay gasho oo kale oo la macrifeeyana waa tii hore caynteeda kolley waa qaacide laakiin waxaan leenahay qaacidadu waa aglabiya oo waa maalan qaacido dee saas baaba dee culimada sida ibnu subki oo kale iyo qaacidada ay ku tiriyeen inay mushkil tahay laakiin maxay tahay ishkaalka waxaa suulinaya walow ay saa tahay waa aqlabiyo kolkol nakiro intay soo noqotay tii uun ina way jirtaa oo say maka halkan aan haynoo kale de waa qoom keliya un wahuwa aladii fi الsamaaءi ilaah wa fi اlardi ilaahuna waaba ta dee taa laguma fasiray oo kale bal taasba weeye laakiin taasi waa aqlabisa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran cusrigu laba goor buu soo noqday waa kii hore un waa cusri keliya yusrigu laba goor buu soo noqday labaduba waa nakir oo kale waa laba yusri bay markaa kale yihin mid ka horeeya mid ka dambeeya cusrigii saas buu xadiiduba soo arooray lan yagliba cusrun yusrayni cusri laba yusri kama wada qaalib noqonayo oo dee yusri ka horreeyana waa jiraa mid ka dambeeyana waa jiraa yusrigan kol haddii lasoo celceliyey waa laba yusri cusrigiina isagoo macrifo haddii lasoo celceliyey waa cusri keliya bal maalan waa qaacidadu laakiin waa aqlabiyo bal halkan waxaan leenahay waa qoom keliya un waa qoomkii caad iyagaa dabaysha lagu halaagay iyagaana ahaa kuwii intay daruur arkeen bishaaraysto way abaaraysnaayeen abaartii baa ku raagtay aad baa looguma baahnaa biyo dee kufriga nebigoodii huudna way beeniyeen oy beeni way beeniyeen ba bal nebigiiba oo kaba baxay markaas mala xaggaas baabu jiray makiyo markaasaa deeta maxaa yimi meeshii in in dhulkii weliba waadiyadood iyo dooxyadoodu ka soo rogmanayeen ayay daruur weyn oo dee markaa laleeya roob badan baa kaba iman ama fad weyn baa kaba muuqday waa lagu farxay way ku farxeen waana halkii weliba mustaqbila awdiyatim waa dhinacii biyuhu ay ugaba imanayeen oo haddii dee roobdoo daadku xaggii uu kaba imanayay markaasay yidhaaheen haadaa caaridun caaridna waa asaxaabu lmuctarid wey waa daruurta gudban ee weynba mumdiruna noo da-aya ee maxay arrinku noqday bal huwa ma stacjartum bi waa waxay alahaydeen itinaa bima taciduna in kunta min asaadiqiin ba ay ku lahayd nebigoodii haddaad run sheegaysa waxaanaad noogu ballanqaadaysa nookan kii baa ku jira oo arrinku muxuu noqday waa riixun fiiha cadaabun aliim oo dee tudamiru kula shayin shay kastaba baabiiso iyagii dhammaantoodba baabiisay haddaba taasaa dabayshan halaag baa ka iman kara roobkan halaag baa ka iman kara tii baa rasuulka ilahi ilah wixii roob noqdo ama dabaysha dhibteedii ay faydanto ayaa rasuulka ilaahay macrifadan badan uu rabbiguu leeyiyo dee umuuraha dhacay khashada ayaa tan ku xambaaraysay marka waqad ra'aa qowmuna alcadaaba faqaaluu hada caaridu mumdiruna maxalu shaahidkana waa tabasamkaas baabudlaxiki qosolka baabkiisii weyiye bal wixii kuba yimi xadaثna sulayman ibnu daawuud aburabiici qaala xadaثna ismaaciil ibnu zakariya qaala xadaثna abu rajaa'in can burdin can makxuurin can waasilata bni اlasqaci can abi hurayrata qaala laba saxaabi baa xadiidka ku wada sugan marka waa abu wasila iyo wasilat bn اasqac iyo abu hurayra makxuulna kolley maalin dhaweydba waan soo haynay ismaaciil ibn zakariya iyo sulayman ibnu dawud aburabiic alcatakina horeba waynuu soo marnay oo waynu kitaabkan kusoo aragnay bal labadan filaya inay cusub yihin waa aburaja iyo caburdin labadan inee kaleba warinaya marka aburaja magaciisa muxriz ibn cabdillaahi baa la idhaha kolley nusqadaydan fadlullahi samed waxaa dhacday moxamed ibn cabdillaahi laakiin waa khada-un magaciisa muxriz ibn cabdillaahi baa la idhaha waa nin reer jaziira aburaja kolley markaa xaafidka waa nin atbaacu taabiciintii uno dee kolley waa nin saduuq ahayd laakiin tadliis badan baa lagu yaqaanayba oo kal kal makxuulkaas iyaba buu wax kaba tadliisiya abu xaatim iyo abu da-uud iyo dahabi iyana waa hiqa yidhaaheen ama way tawhiiqiyeen ninkan kale burdi burdi bnu sinaan baa la yidhah waa nin isna reer dimashiqa markii dambe basro degay waxa weeye kolley aymo kala duwanna way tawhiiqiyeen waana taabiciinta raggii ugu dambeeyey weeye burdi bnu sinaan ayaa magaciisu yahay abulcalaa dimashqi bal haddaba wuxuu yihi rasuulka ilaahay qaala qaala nabiyu saxaabigii baa yihi qaala nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam aqla yareeh adaxika qosolka waayo qosolka badani gaflu tilmaamaya waa ruux kaafilaba weeyaan oo waxyaale kaba kaafila haddaba qosolka yareeh faina kasrata adaxiki qosolka badan oo ruuxaa dee qosolkiisu badan yahay waa kaflo uu kaba kaafil yahay wixii loo abuuray iyo waxa sugaya iyo umuuraha caynkaasa tumiitu way dilaysaa alqalba qalbigii bay engejinaysaa oo dee qalbigii kaafilka ah waa qalbigan markaa intuu dhinto dee wixii dhintayna wax dee raadaynayaa maba jirto oo nafci ma yeelanayo markaa waxa weeye mawcidadii iyo waanadii loo sheegayay ma gelayso ma raadaynayso qalbigii wuxuu noqonayaa waxaa dhintay waa waxa aan wax loo sheegayo waana kuwaana qaadanahayn aan wuxuu xifday ayuu weereynayaa jirine bal qosolka badan iska yidaah oo ka iska ilaaliyo macnaa waa qosolkaa badan ee kaflada ee ruuxu kaflo inuu kuba jiro weeye qalbigii buu dilaya kolle xadiidkan ibnu maaja iyo way wariyeen isagoo intan ka dheerna way wariyeen oo jumlooyin kalea la socdo wada cidaad iyo waanooyin ahaa oo waxaa kaba mid ahaaba waxa weeye kun warican takun acbad annaas ruux xalaal meerta noqo waxaad noqon dadka ka ugu cibaado badan wa kun qanican takun ashkara annaas ruux qanaaco qaatana noqo eg oo qaanica kuwa dadka ugu shukri badan baad noqon waxaa kaloo jirtayba dee dadka jaarkaagaana jiwaarkooda fiicne takun mu'minan ruux mu'minaad noqonaysaa marka haddaad taas oo dee dadkii jaarkaagii aada si fiican ulaba dhaqantood jiwaarkoodii fiicnayso qosolkana yare fa ina kahrata daxiko macnaa qeybo kalea xadiidka la socday ibnu maaja iyo ay ku wariyeen bal cibaarada aan soo naqliyo alfaada aan soo naqliyo alfaado kaleo xadiidka ama dee mid lamidii u bal matalan kuba yimina waa jiray oo haddaba waxa weeyaan waana guud ahaanba waanooyinkaa layna farayo ee laynagu wacdayayo ee laynoo tilmaamayo baabay ahayd bal qosolka yare khaasatan waa qosolkaa kaflada waa qosolkaa sababla-aanu dee iska ruuxii waa kafladiisaa badan daraaddeed baa qosolkiisa uba badnaanaya kaas waxa weeyaan waayo qalbigii buu dilaya qalbigii buu engejinaya qalbiguu kaba dhigayaa mid aan wixii loo sheegayiyo waanadii aan qaadan xadaثna mحamed iبn bشhaar qal xadaثna abu bkr الxanafiy qala xadaثna cabdالxamid ibn jaعfari can ibrahim bn cabdالlahi bal kolley maka waan yar wadaya inta kale walow dee rijaal wada cusub ay meesha muuqdaan can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم qaala anahu qaal laa tukiruu ha badinina aضaxika qosolka ha badinina oo ha badsanina qosolka faina kahrata ضaxiki qosolka badani tumiitu lqalba kahradaasi waxay dilaysaa qalbigii ayay dilaysaa xadaثna musa qala xadaثna رaبيc بn mslm qala xadaثna mحamed بn زiyaadi can abi hurayraةa qala anahu qaal musaha muse daki isagu marar kala duwan baynu soo aragno waa dadka kitaabka aada ugu soo noqnoqdo marka la eego mashaayikhda bukhaariye intuna sanadkuna sanad waa dee wada hiqaat weeye qaala wuxuu yihi marka abu hurayra kharaja الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa soo baxay calaa rahdin jamaaco ayuu ku soo baxay min asxaabihi asxaabtiisa ka mida oo yadxakuuna qoslayo wayataxadaثuuna dad ba meel bay fadhiyeen rahdiguna waa wixii toban ka yar oo weliba rag unuun dumar ku jirin bay rahdi yidhaahaan bal marka haddaba jamaacay ahaayeen dee kolley taas ilaa toban wixii kaba yar ah jamac bay ahaayeen rag baanay ahaayeen way sheekaysanayeen ee waxyaalaha laga sheekaysanaya markaa la qosqoslaya faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waladii nafsii biyadii ilaaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee low taclamuuna haddaa ogtiin maa aclamu waxaan ogahay waa ciqaabta ilaahay aad iyo aad u adage dee cusaada iyo kuwa kufaarta xisaabta adag ahwaasha iyo shadaa-ida dambaysa qabr iyo wax ka dambeeyaba umuuraha caynkaasa haddeen ogahay waxaan ogahay haddaa ogtihiin la daxiktum qaliila in yar baa qosl lahaydeen oo macnaa qosolkiinu waa yaraan lahay oo cabsi baa idinka qaalib noqon layd wala bakaytum waa ooyi lahaydeen kasiiran in badanna waa ooyi lahaydeen taas buu ihi uma insarafa intuu rasuulka ilaahay saa ku yidhi ayuu ka tegey wa abka alqowma qowmkiina waa ka oohiyo dee waa dadkaa qalbigoodu nuurku uu ku jiray khashad iyo cabsidu ku jirto hadalkaas baa ama intaas baa raadaysay iyagii daxikoodii waa tegey way wada ooyeen wawxa allahu caza wajala ilaah baa usoo waxyooday ilayhi rasuulka ilaahay buu usoo waxyooday oo wuxuu ku yidhi ya muxamedu muxamedow waxyi baa u yimi jibriil baa u yimi muxamedow lima tuqanidu maxaad u quusinaysaa cibaadii addoommahayga maxaad u quusinaysaa fadligayga iyo naxariistayda aad uga quusinaysaa farajaca anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa soo laabmay faqaala wuxuu uhi abshiruu bishaaraysta oo dee waa ilaahay subxaana wa tacaala camalkaa aad la imanaysaan inuu idinka aqbali ajri aada u badanna idinkaga sawaabin bal bishaaraystoo naxariisiyo ilaahay makfiradiiyo dembidhaafkii ku bishaaraysta wasadiduu toosnaadan oo sida dee toosan iyo sawaabkiiyo istiqaamada laazima waqaaribuu dhadhoweeyen oo ujeeddadu ku dhowaada dee kamaalkii oo in bal dee taqsiir iyo gaboodfallaha laba imanina toosnitaankiina dee kuna toosnaada si oo macnaa dhexdhexaysta acmaashii oo bayna alifraadi watafriid oo macnuhu wax maxay rasuulka ilaahay dee iyagoo bal markaa qosqoslayo dee waxay ku qoslayeenna may ahayn umuur dee bal matalan diineed ee laakiin waa dee sheeko kale ay kuma jireen buu uba yimi oo hadalkan buu ku yidhi iyagii waxaa ka qaalib noqday markii cabsi waana hadalkii dee rasuulka ilaahay wuxuu tilmaamayay oo markaasi wada ooyeen bal dee kafladuna kolley iyo ruuxoo rajahdiisa uu bato waxaa meeshii kaba imanaya inaan wixii bal aakhira aanu u diyaar garoobin oonu laga yaaba inaanu xumaantii kaba dhowrsan oo daacaadkii aanu ku dadaalin rajo hadduu bato uu soo dhigto u yidha halkan ilaahay waa in naxariisanaya cadaab iyo ciqaab iyo waxaasi qalbigiisii ay kaba baxdo laakiin haddii dee jaanibkii kala bato oo cabsida ay badnaatana maxaa meeshii imanaya in naxariistii ilaahay iyo makfiradiisiiba laba iloobo ruuxu uu quusto uu ilaahay naxariistiisii ka quusto markaa labada xaba iyadoo makrigii ilaahay laga aamin noqdo iyo iyadoo naxariista lagama quustaaba labadaba min kabaari dunuub weeye rasuulka ilaahay markaa de haddii ruuxii un cabsidii looba sheego oo qalbigiisa cabsidaasi uu ku jirto oo bacmaa meeshii dee uu dariiqii waxa laga yaabaa inuu ka inxiraafo oo quusasho uu gaadho kuba dhaco dee taasna kolley waxa soo celinayaana waa iyadoo loo bishaareeyo jaanibkii kale loo sheego arrinka toosanna muxuu noqonayaa dee xaaladan ah labadoodiiba u dhaxaysa aanay jirin quusasho naxariistii ilaahay laga quusanaya rasa rajahaasi jiro amnigii makrigii ilaah laga aamin noqdaana aanay jirino khawf iyo cabsiba jiro labadoodna ay noqdaan sidaa daa'irka labadiisa janaax oo kale oo khawfkiina wuxuu ku xambaarayaa inuu xumaantii ka joogsado ayuu kuba xambaarayaa oo xumaantiibuu kaba joojinayaa rajihiina dee waxaad rajaynayso gaadhitaankiisa dariiqii aada u maraysa ood badsata ayay taasi keenaysaa haddaba markaa arrinka waxa weeyaan dee markii rasuulka ilaahay ta yidhi baa wax dhici kar layd inay arrintu intay ziyaado ay ku rida iyaga ya-si naxariista ilaahay ay kaba qoostaan cabsi unay qalbigoodii gasho taasna waxay noqonaysaa dhib iyo maxduur weyn baa kaba imanaya dee waxyigii baa u yimi si iyagii jaadadii iyo dariiqii toosnaa looguba soo celiyo oo markaa macnuu yahay gaabsashada aad ku gaabsatay markaad iyaga weyneyneysay arrinkan une cabsidii aad kuma gaabsatay waxaa dhici karta inuu qunuud kuba xambaaro qunuudkaasna kafladii markii hore ay ku jireen qosolka badan keenaysay kolkol inuu ka dhib bataaba dhici karta ama uu kaba dhib bato bal markaa maxay noqonaysaa dadkii waa la cabsigelin oo dee wixii cabsidu ay kuba sugnaydna waa loo sheegi jaanibkan kalena lama quusinayo oo wixii dadka ka ilaalinayay bal qunuud iyo inay taasi cabsigelintaasi ay qunuud gaadhsiisaa ayaa loo raacinayaa oo markaas sidee ruuxu bayna araja walkhawf had iyo goor labadoodanba waa laba iskaashanayo waa labadii uu midna xumaanta kaga joogsanayo midna wanaagga uu kulaba imanaye bal taas arrintiisa ay noqoto intaas wey oo ya mحamed lima تqanidu cibaadii farajaca النabiyu salى الlahu عalيه waslm faqaala abshiruu wasadiduu waqaaribu qaaribuna bacnaa dee waa dhexdhexaysto wa bayna اlifraadi waatafriido haddii aad dee kamaalkii la iman kari weydaan bal kuba dhowaada oo kale dee gees kalena idinku yaanu ruuxu is odhan dee طaaca adoo ku dadaalo waqtigaagii o dhan ba taa kaba dhigo hadhow marka dambe u fadhiisanayaayo dee iyadii maba wadi doone bal sadaadkaas laasima bal baabkan intan xadiidkan yare kooban baan raacinaya baabun idaa aqbala aqbala jamiica wa idaa adbara adbara jamiica waa wax rasuulka ilaahay sifaadkiisii un kaba mid ah adabkiisii iyo akhlaaqdiisii kaba mid ah oo wuxu uhi idaa aqbala markuu soo jeesto cid u jeedsanaya xaggood aqbala jamiican ama uu dee meelba socdo dhammaantii buu isa soo wada rogi jiray oo waa rasuulka ilaahay nashaadkiisii iyo xarakadiisii bal maalan dee deg dega ahayd oo hadduu meel eegayo dhammaan waa isu soo wada rogi jire dee madaxo iyo wejigo u dadbo oo keliya u ahayn waida adbara hadduu jeestana adbara jamiican bal xadiidkay nooguba iman doontaa insha allah waa abu hurayra taa kuba sifaynaya kale qolooyinkii kale dee shamaaishiisa soo naqliyena waa arrin ay noo soo naqliyeenuna xadaثna bشhr بن mحamedi qaal akbarana cabdالlahi وcabd الlahi بn الmubaarak قال أخبرنا أسامة بن زيد أسامة بن زيد قال أخبرني موسى بن مسلم مولى ابنة, ابنة قارد عن أبي هريرة أنه ربما حدث بالحق السنة كي يضع كل وقت جهاتا لا ما هو حديث كي نوقف الدبية أسامة بن زيد وإن نقول عصبية لو حد عكرتنا الروحي أن تراجم يا ما ضلقات كضدك ونيرفي رؤولهين markuu usamat bnu zayd inu maqlo inuu dihnigiisii usoo degdego xibu rasuulilaahi salى اllahu alayh wasalam waa ninkii rasuulki dee zayd ibnu xarisata inankiisii rasuulka ilaahay xibigiisa laakiin deeg halkuu kaga jira abu hureyre iyo isagii dad baa udhaxeeya oo usamat bnu zayd hadduu isaga yahay wuxuu noqon laha nin xadiidka inoo warinaya ama calaqal hadduu saxaabi kale ka warinayo isna saxaabiya san wasilat bn lasqa iyo abu hureyre aan usoo aragnay halkaasi meelahan ma galayna ninkani waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida oo rijaasha muslim ka mida kitaabka muslim inta badan shawaahiduu kaba wariya wahbiyana ayaad ugaba soo naqliyaan bukhaarina malaa tacliiqaad mooye wax kale kama wariyo usamat bnu zayd ayaa la yidhaha nin reer madiine oo reer bani laytha waa mawaalidoodii oo kolley atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa kaba mida weeye bal dee ragga xifdigooda iyo itqaamkooda iyo dabdigooda uu xooga lahaana mu ahayn isagu oo dee waa saas abu saduuq ugaba cabirayn xaafid bnu xajar ama muuse bnu muslim dee ma garan kara inuu inoo soo noqon doono oo usaamat bnu zayd mooye cid kaleo wax ka warisaa ma jirto macnaa raawi kale ma lahon usaamahan ahayn aan hayno ibnu xibbaadna kitaabkiisa hiqaad buu kuba sheegay xaafid bnu xajar isagu maqbuul buu kaba cabiray oo taabiciintii dhaxaa kitaabkeennan mooye meel kaluu ku sugan yahay kutubtan ususha iyo wixii kale raaca ususha aimada usushu ay leeyihiinna maba jirto waa kitaabkeennan buu kuba sugan yahay imaamkii isagu dahabi kitaabkiisa miisaan iyo kitaabkiisa muqniin labadaba wuxuu kaba cabiraa laa yucraf waa nin majhuula ama dee jahaala meeshii kuba sugan oo ninaan kol haddii eeg raawiga nin kelii ka warinayo haddii cid tawsiiqisay aan helo la yidhaha waa siqo sax jahaaladii meesha way ka baxaysaay haddii ninku raawi keliya leeyahay oo magaciisiiba aan hayno waxay kaba cabiraan culimadu majhuul ama jahaalo cayneyd baa jirta nin aan la aqoon weeye haddaba mawla bnati qaaridan can abi hurayrata anahu rubama xadaa waxaa dhacaysa kolkol abu hurayra inuu waramo can اnabiyi salى اllahu alayh wasalam fayaquul wuxuu odhanayay hadda imanka eeg waa rasuulka ilaahay buu sifaynaya xadiidkii iminka xadiis inoo soo socdaa ma jirto ee markan uu rasuulka ilaahay kaba waramayo halkan uu odhanayay samictu khaliilii ama samictu nabiya salى اllahu alayh wasalam ama rasuul اllahi cibaarada uu ka cabirayey ayuu kolkol muxuu ka cabirayay waa awqaada qaarkeed uu kaba cabirayay xadaanihi ahdabu shufrayni abyad اlkashxayni ida aqbala aqbala jamiica waida adbara adbara jamiica lam tara caynii milah caynu mila walan taraahu kalkol buu taa odhanaya de xadiidkii uu markaa soo warinayena waa sheegayay oo xadaanii waxa ii waramay ahdabu shufrayn ahdab bayn kolley alhudb baalalkan isha ayaa dee ahdaab ama hudbi laba idhaa shufrina ashfaarna way kuba jamciyaan kolkol shiintana way fadxiyaane waa intan xeribaha dee waa halkaa ay timuu kaba baxayaan baaba ashfaar lagu magacaaba marka ahdabu shufrayni maxay noqonaysaa waxa ii waramay kii baalalkaa indhi markaas dee xeribihiisaas iyo baalalkiisaasi ay badnaayeen ay dheeraayeen waa rasuulka ilaahay sifadii salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaana dawiila alahdaab weeyaan oo kuwani way dheeraayeen waata markaa timaroodna waa ku lahaayoo dhaadheer rasuulka ilaahay buu sheegay abyadulkash kashxayn kashxigu waa halkan khasriga iyo dhinacan dee waxa weeyaan dhinac oo kale ee kii uu cadcadaay rasuulka ilaahay kolleyba dee cadaankaasu ahaa abyada bixumra jirhkiisii xataa jirhkiisii muuqday iska daa kii qarsoonaaye waa halkan maxalushaahidku idaa aqbala markuu soo qaabilo ama uu jeedsanayo aqbala jamiican waa dee quwadii xarakadii iyo nashaadkiisii hadduu soo jeedsanayo isagoo sii jeeda un xagga dambe mu eegeyne uu soo wada jeedsanayey waida adbara hadduu jeestana adbara jamiican dhammaan uu daba jeedinayey lam tara caynun ili may arag milahu dee mana arkayso il isaga wax lamida aragtay maba jirto walan taraahu mana arkayso afdal albashar waana ajmalahum wa axsanahum si dee saxaabi kaleba markaasuu yihi ma ra'aytu shayئa أحسن من رسuل اللhi صلى الله عليه وسلم وأحسن miنka لم tرa قyض عyن وأجمل miنka لم تلد النساء حسن s الله والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك